من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah beesha cali gaaf oo ka tirsan wacays leh ayaa rag hubaysan iyo ku dhowaad boqol iyo konton neef oo xoolo ah ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobollada hiiraan iyo shabeellada hoose dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay barakacaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca ciidamada dowladda federaalk ciidamada ethoobiya ayaa bilaabay inay ka farxadaan furimaha dagaalka ee gobolka amxaara islamarkaana isku dhiibaan dowladda suudaan waddanka kenya waxaa aad ugu soo badanaya carruurta yaryar ee qaba cudurka halista ah ee kansarka maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa tuulada tawakal ee hoostagta degmada jannaale ka furay madaraso lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah iyo culumta kale إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran beesha cali gaaf oo ka tirsan wacays leh ayaa rag hubaysan iyo ku dhowaad boqol iyo konton neef oo xoolo ah ku wareejisay walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
beesha cali gaafey qabiilka wacisle ayaa rag hubaysan oo beesha ka dhashay iyo xulo gaarayay ilaa siddeed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan ariyaa ku wareejisay wilaayadii islaamiga ee galgaduuda iyadoo uga qayb qaadanaysa halganka waddanka ka socdaa munaasabada aad u ballaaran oo ay beesha ku wareejinaysay dadkan iyo deeqdan ayaa waxaa ka hadlay suldaanka beesha wacisle suldaan daa'uud xasan beesha cali gaaf oo ka mid ah hurmuudka beelaha wacaysleh ka mid ah inay soo bandhigtay maantay rag difaaca diinta ilaahay ay u soo bandhigtay rag difaaca shareecada ilaahay oo qoryahooda wata ay soo bandhigtay iyo deeq lagu difaacayo shareecada ilaahay oy ka mid tahay hadda geela meeshaan taagan oo siddeedda neef ah boqol iyo afartan neef oo arya iyo geel iyo hortani taagan iyo waa waa beeshu way bixisay waxaan leenahay marka jasaakum allahu khayran aan leenahay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh abuukhaalid ayaa ku bogaadiyey beesha ragga ay keentay iyo deeqda ay bixisay intaas kadib maanta waxaan u taagannahay munaasabad ama xaflad oo runtii reer calagaaf ay ku wareejinayaan hoola iyo rag hubaysan oo markaasi gurmud ay ugu yihiin jihaadka ku socda maaragtay aagagan ama goboladan arrintaas munaasabada baa joognaa waxayna nagu wareejiyeen oo meesha keeneen oo ku soo bandhigeen ciidan oo mujaahidiin ah reer calagaaf ah oo nimankaas hadda ay yidhaahdeen macwisley niman camaamadley ah oo ayagana oo muslimiin ah shanta salaad tukado dad dhibaynin muslimiinta dhibaynin gaaladan iska dhicinayo deegaankoodana shareecada ka jirto maanta ilaashinayo amnigiis waxay kale goobtan maaragtay aan saad u jeedaan nagu wareejiyeen geel gaaraayo oo siddeed neef oo runtii geel fiican ah oo maaragtay lasoo saamay oo maaragtay aad iyo aad u qurxoon ay nagu wareejiyeen waxay kale nagu wareejiyeen boqol iyo afartan neef ari ah oo maaragtay jihaadkaasi ay ugu talagaleen runtii jihaadka sidii nafyo maal ayaa ugu xoog badan labadiinu waa isku dareen jazaakum allahu khayran nafyo maal dhowaanay ahayd markii jufada macalin dhiblaaway sidan oo kale dad iyo deeq ugu wareejisay wilaayada islaamiga ee galgaduuda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaaraan kuwa xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buuracolow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay saaka dagaal ku qaadeen isbaaro u taala ciidamo ka tirsan dowladda federaalka isbaaradan weerarka lagu qaaday ayaa ciidamada dowladda federaalka u tiilay tuulada siinay ee hoostagta deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellada hoose muddo kooban oo halkaa dagaal ka socday waxaa goobta isaga firxaday ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa isbaarada ah dadka ku dhibi jiray dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay barakacaan kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhaca ciidamada dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye magaalada caasimadda muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda kaasoo sababay barakaca dadka kuwaasoo u adkeysan waayey xadgudubyada askarta xaafado ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lasoo sheegayaa inuu barakac ka bilowday sababo ku aadan ciidamada dowladda federaalka oo kordhiyey dhaca ay ku hayaan bulshada askarta ayaa guryaha ku garaacaya dadka iyagoo intaa kadib baarasho iyo bililoqo ugu dhaqaaqaya hantida taalla guriga iyagoo soo kale dadka u geysanaya jirdil iyo tacadiyo kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada kaxda ee dhibaatooyinka la kulmay ayaa sharaxaad ka bixinaya mashaakilka haysta hal maree shan sac ee tahay aa noo soo weeraran kooxo burcad ee oo isku sheegayaan inay amni ay yihiin amnigu waa albaabka furo albaabkay nagu soo jibiyeen markaa soo wada baxna jilbee dhulka noo wada dhigeen jirdil inta noogu geysteen ani iyo labadeeda cunug iyo wiilkayga moobeel iyo wixii guriga yaala dhanna way naga aruursadeen wax naga celiyna waa waayne marka u dacwo maagnan meeshii ayaga kasoo baxeen oo u ordaraheen ayagaaba kasoo baxeen mooto bajaajay wateen albaabka ha furna ha furna noo dhaa waaba jijiifna anag ha furna ha furna noo dhaa kadaba ordaa cunugtii waaba soo istaagi waay waa naxay fagaysiis cunugta waxay ogtaa mala cunug yareede oo gabadhiya inta ka qabteen cunugta inay iga kufsadaan aaba ka cabsida marka dambe wixii aan hayna waa iska siini noo xaamilaa lay dhaafi waay qof iyo maa la dhaafaa dhibaatada la ii geysta aniga waa laba qof ay igu garaaceen filtuur ay igu garaaceen waa nafartaasaan ka dhaawacnahay iyo qoortaas iyo garbaha waa dhibanahay anaga dhibaa yaala meeshaan wiilkayga soo ordiyo walaal oo soo ordi meeshaa la dhigay waa la jildili markaa inta soo argana wiilkan kanoo dhaawacaanba uga imaaday oo banaanka ay jiifo wiilka hadda soo qaat waa miir doorsame markaan gudihii soo gal gabadhii xaamilaa meehan ay fadhiso wiilashii kale meeshaan ay wada fadhiyaan wax garaacan maahan waxba oo fiican waa laga waa laga maba laga tegin waxaa laga aruursan anaga waa dhibanahay dhibaa yaala meeshaha noola soo dhib dhaamo si kastaba ciidamada dowladda ayaa iyagana geestooda ka wada dhaca bareerka iyo qalqalgelinta ay ku hayaan shacabka caasimadda kuwaasoo tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh dhibane u noqday dowladdiisa ciidamada etoobiya ayaa bilaabay inay ka farxadaan furimaha dagaalka ee gobolka amxaara islamarkaana isku dhiibaan dowladda suudaan sakariya cumar ayaa ka warramaya wararkaaynu ka helayno deegaanada xuduudda ah ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo suudaan ayaa waxa ay ku warramayaan in boqolaal ciidamo etoobiyan ah oo baxsad ah ay ka tallaabeen xadka ay wadaagaan labadan dal iyagoo ciidamadan etoobiyaanka ah ee firxadka ah ay isku dhex qarinayaan dad etoobiyaan shacab ah oo qaxooti ahaan u galaya waddanka suudaan mas-uuliyiin sudanes ah oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in boqolaal askar etoobiyan ah ay ka soo gudbeen xadka ay wadaagaan labadan dal iyagoo ku dhex dhuumalaysanaya dad shacab etoobiyan ah iyadoona wararka qaarkood ay tibaaxayaan in ciidankan etoobiyaanka ah ee ka soo firxaday fagaaraha ay dagaalka kula jireen jabhadda mucaaradka ah ee faano ay magangelyo weydiisteen dowladda suudaan islamarkaana iska diiwaangeliyeen xeryaha qaxootiga ah ee waddankaasi mas-uulka hay-adda qaxootiga ee dowladda suudaan ayaa sheegay inay fureen xeryo lagu soo dhoweynayo ciidanka iyo shacabka etoobiyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda gobolka amxaaro dagaaladan u dhexeeya jabhadda mucaaradka ah ee faano iyo ciidamada dowladda etoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey si dardar leh kaga socday gobolka amxaarada ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidanka dowladda etoobiya lagu gaarsiiyey jab xoogan iyadoona maleeshiyaadka mucaaradka amxaarada ee faano ay deegaano horleh kala wareegeen ciidanka dowladda etoobiya waxaana ay wararka qaarkood intaas ku darayaan in toddobaadkan gudihiisa gobolka amxaara ay ka carareen ilaa iyo siddeed kun oo ruux kuwaas oo isugu jiray ciidamo etoobiyaan ah iyo dad rayid ah oo isku dhiibay dalka suudaan waxaana lagu arkayay muuqaalo lagu baahiyey internetka ciidamo etoobiyaan ah oo la qabtay kuwaas oo ay ka muuqato diif iyo duruufo adag oo ay ka dhaxleen dagaalada ka socda gobolka amxaara amxaara ee u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo jabhadda mucaaradka amxaaro ee fano waxaana firxadka ciidamadan etoobiyaanka ah ay ka samaynayaan deegaanada xuduudda ee dagaalada culus ay ku dhex marayaan dowladda etoobiya iyo ciidamada mucaaradka ee fano uu ku soo aadaya iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha waddankaasi abiy axmed uu ugu baaqay saraakiisha ciidanka iyo golahiisa wasiirada inay niyadda u dhisaan ciidamada ku mooral jabay dagaalada ay kula jiraan jabhadda mucaaradka ee fano waddanka kenya waxaa aad ugu soo badanaya carruurta yaryar ee qaba cudurka halista ah ee kansarka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya inay sii kordheen carruurta yaryar ee la daalo dhacaya cudurka dilaaga ah ee kansarka caabuqaan sanadkan laga soo diiwaangeliyey gudaha kenya ayaa ah nambarkii ugu badnaa marka la isbarbardhigo sanadihii lasoo dhaafay ee dadka qaba cudurka kansarka tirakoob la sameeyey sanadkan laba kun afar iyo labaatanka ayaa lagu sheegay in carruurta yaryar ee qaba cudurka kansarka ay tiradooda gaartay saddex kun oo carruur ah sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sidoo kale war ay soo saartay waxay ku sheegtay in sanad weliba ay diiwaan geliyeen dad qaba cudurka kansarka oo tiradooda gaarayso saddex boqol oo qof arrintan ayaa muujinaysa habacsanaanta caafimaad dare ee ka taagan gudaha dalka kenya dalka kenya ayaa muddooyinkii tagay hoos u dhacay boqolkiiba soddon dhaqaalaha guud ee waddanka iyadoona loo sabaynayo banaanbaxyada ay dhigayaan dibadbaxyaasha caraysan oo sidii mawjadaha hiirarka badda isku bedbedelaya maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa tuulada tawakal ee hoos tagta degmada jannaale ka furay madaraso lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah iyo culumta kale cali aadan ayaa ka warramaya maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa tuulada tawakal oo hoos tagta degmada janaale ka furay madraso lagu magacaabo alhuda oo lagu baranayo qur-aanka kariimka islamarkaana lagu xifdinayo qur-aanka iyo axaadiista rasuulka salallahu caleyhi wasalam madarasadan ayaa ah tii afraad uu muddo kooban gudaheed uu maamulka islaamiga ah ee gobolka uu ka hirgeliyo qaar ka mid ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoostaga degmada janaale furitaanka madrasadan ayaa waxaa lagu wadaafuray ayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير munaasabada lagu daahfurayay dugsigan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo waalidiin iyo odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah odayaasha tuulada tawakal ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in loo furo madrase caruurta lagu baro qur-aanka kariimka ee furitaankeeda maanta loo fadhiyo iyagoo sheegay inay waxbarashada ay muhiim tahay annagoo ah deegaanka odayaasha tuulada tawakal oo hoos tagta degmada janaale maanta waxaan nasiib u yeelay in aan ku faraxsannahay in madrase oo lagu baranayo diinta islaamka aadaan ugu faraxsannaha waana soo dhoweynaynaa waana garab istaaganahay insha allah walbarasho aqoon zaa'idsashe sababtii ayaan xirooy insha allahu tacaalaa aqoonto walwiingu koy walbaroylankii kadhahiiki darajaay maanta waxaan joognaa jiidda jannaale tuula ku taalla oo tawaka la yidhaahdo waxaa laga fura halkan madaraso annakaa dalbannay dadkii noo soo hirgelshay oo noo keenay waan u mahad celinaynaa ilmahana waxaan ilaahay ka baryaynaa ilmihii wax ka faa'iida oo qur-aanka ku xifdiya oo ku camal fala ilahay inuu naga dhigo maamulka islaamiga ah ayaa tantii ka horreysay wuxuu ka furay tuulada hantiwadaag oo hoos tagta degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa